madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta hortagay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka codsaday in muddo bil oo fasax ah baarlamaanka dib loo dhigo si howlaha muhiimka ah hanaanka doorashada ay qof iyo cod ugu shaqeeyaan xildhibaanada sharafta leh doorasho dadban waxay afqabataa garaadka garaadka kartida ay leeyihiin jiilasha dhallinyarada ah ee soo koraya aqoontooda inay ku dhaqmaan hamiga ay leeyihiin inay gaaraan in ay muujiyaan rabitaankooda in ay muujiyaan hoggaanka iyo waxa ay ku qanacsan yihiin inay meel mariyaan in ay muujiyaan dadkooda iyo dagaanadooda in ay siyaasad iyo door ay ku leeyihiin inay maxaan ku meel masho waxaan maanta halkan ka bogaadinayaa xubnaha golaha wadatagshiga qaran oo shirarkoodii oo dhan ku go'aamiyey in jihada doorashada toos ah doorasho toos ah loo jiheeyo dalka waxaa nagu weyn in aan weli sii badbaado sii baadi goobno ciddii naga maqan si aan is-afgarad u gaarno guddoonka sharafta leh mudanayaal imar weyn si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay shacabka soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hogaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horaysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn ama dib u dhigto bishiisa haddee huristu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaankuraa bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa cod aqale biirle ku ansixiyey codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee ahaa in fasaxa baarlamaanka dib loo dhigo muddo bil ah si looga shaqeeyo shuruucdii dalka ku hagi lahaa doorasho qof iyo cod ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa fasaxooda bilaamo lahaa lixda bishan balse hadda waxa uu socon doonaa ilaa iyo horaanta bisha diseembar ee sanadkan labada kun afar labaatanka